waa mahadsanta walaashay shalay waxaan safar kormeer gaaban ku tegey magaalo madaxda gobolka hiiraan ee beledweyne kormeerkaasi ujeedadiisu waxay ahayd inaan u kuurgano xaalada nabadgeliyo iyo siyaasadeed ee gobolka waxaana kormeerka igu weheliyey wafdi xildhibaano iyo wasiire ah oo igu weheliyey wasiirka kheyraadka dalka waxaan runtii ka qayb galnay tacsidii nabadoon weyn oo gobo gobolka u dhashay oo ay nimankan maaragtay qaswadayaalka ah ay dileen ayaan la maaragtay iska qayb galnay dadka deegaankana waxaan u gudbinay tacsi iyo maaragtay inaan murugadaas ayada ah aan la qaybsanayno waxaan kaloo u sheegnay in gacan ku-dhiiglihii falkaas geystay iyo dadkii ka dambeeyeyba gacanta lagu soo dhigay oo cadaaladda insha allahu tacaala la horkeeni doono waxaan la kulanay maamulka gobolka iyo waxgaradkii gobolka iyo ciidamada amisom oo ahaa ciidamada jabuuti iyo waxaan kaloo la kulanay ciidamo tababar soomaaliyeed oo tababar meeshaas uu uga furnaa oo la rabay in ciidamada soomaaliyeed lagu soo lagu soo biiriyo markuu tababarka u dhamaado runtii wuxuu ahaa safar aada iyo aad waktigiisa uu kooban yahay laakiin faa-iidadiisa aada iyo aada u badnayd
waxaa jooga meel aan aada uga dheerayn beledweyne ama gobolka hiiraan qeybo ka mid a ciidamo ka socda dalka ethoobiya joogitaankooda iyo howlaha ay halkaasi u joogaan maxaad kala socotaan adinka ka dowlad ahaan ciidamadaasi waxay ka mid yihiin ciidamada deriska ah runtii aada iyo aada u daneynaya dalka soomaaliya inay nabad iyo xasilooni ay ka timaado maxaa yeelay nabadda soomaaliya ayaga nabadda ay u tahay haddii soomaaliya wadan qas badan uu ka taagan yahay ay tahay uu yahay ayaga ayay maaragtay dhibaateynaysaa marka dareen iyo concern badan oo ay ka qabaan nabadgelyo xumida dalka soomaaliya ayaa jira marka saa daraaddeed ciidamadaasi waxay kamid yihiin ciidamada gobolada deriska ah ee dhammaantood daneynaya dalka soomaaliya sidii nabad iyo xasilooni ay ugu imaan lahayd mudane wasiir dhibaatooyin ayaa ka taagan dhanka maamul sameynta oo kale marka la fiiriyo gobolada dalka qaarkood maamulada idinka horreeya magacaabo oo waxay ahaayeen maamullo banaanka looga keeno oo aanay dadku wax doora ku lahayn ma jiraan qaab ka duwan maamuladii hore waxyaabihii ay sameeyeen oo adiga hadda wasaaradaada ay ku howlan tahay sidii maamul loogu sameyn lahaa goobaha dhowaantan laga xureeyay shabaabka ama meelaha aan weli maamulada dowladdu aysan gaarin anagu maamul ahaan waxaan hadda gacanta ku haynaa qorshe aan rabno inaan maamulada iyo gobolada iyo iyo degmooyinka si maamullo loogu sameyn lahaa ah qorshahaasi asaaskiisa wuxuu yahay maamulada in hoos laga soo dhiso heer degmo ilaa heer gobol ilaa marka dambe heer maamul goboleed la soo gaarsiiyo asaaskiisa waa sidaas waxau kaloo asaaskiisa u yahay dadka deegaanku inay ayaga ay dadkii maamuli lahaa ay maaragtay iska soo dhexfulaan oo iska soo doortaan dowladda soomaaliyeed oo maaragtay qaran oo qaran ah ay sidaas ku ogaato waxaan gacanta ku haynaa inaan xeerarkii iyo shuruucdii arrintaas nidaamin lahayd aan maaragtay hagaajino kadibna aan golaha wasiirada iyo baarlamaanka aan horgeyno si ay unoqdaan xeerar sharci oo dhaqan gala si ay unoqdaan maamulada xeerarkaas ku dhisman ay unoqdaan maamulo sharci ah si ay unoqdaan marka qaabka waxaan rabnaa inaan sidaa u bedelno waana arrin hadda aan gacanta ku hayno maaragtay xeerarkoodii iyo shuruucdoodii marka xeerarkoodii iyo shuruucdooda ay dhamaadaan waxaan rabnaa hirgelintooda in loo dhaqaaqo inta marka xeerarkaas iyo shuruucdaas maamuladaas ku dhismaayaan aan la gaarin meel alla meeshii ciidamada dawladdu ay maaragtay la wareegaan oo gacanta dawladda soo galo waxaan u sameynaynaa maamulka meel gaar ah oo sameyntiisana aan kala tashanayno dadka deegaanka aan kala tashanayno
waxaa jirta maamulkii ugu dambeeyey madaxweyne sheekh shariif mararkii ugu dambeeyey oo weliba ololaha doorashooyinka ay socdeen inuu magacaabay gobollo iyo degmooyin fara badan gaar ahaan degmooyinkaoo kale inay aada u badnaayeen maxaa qiimeyna oo ay heli doonaan maamulkaasi maadaama xilli kala guurana la magacaabay sharciyan ma jiri doonaan mise isbedelaad ku sameyn doontaan gobolka hiiraan oo kale labaa loo qeybiyey arrin arrintaas ayada ah golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaa ay kulley u taallaa markii maamulada marka la sameeyo xeerarka iyo shuruucda gobolada iyo degmooyinka ayaa un gobollada xeerarkaasi ayaa nidaamin doona yaa degme ah yaanse degme ahayn yaa gobol yaan gobol ahayn xeerarkaas ayaa nidaamin doona oo shuruudahaas xeerkaasi uu dhigi doono nuucu noqon doontaba ayaa degmada loo fiirin doonaa gobolkana loo fiirin doonaa marka xeerarkaasaa nidaamin doona waxa hadda aan ka hor dhici kara ma ah